bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsanee khayarta dhegaysanaysa ay ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka maanta oo xillidan oo kale aad kala socotaa reediyo muqdisho ee codka jamhuuriyadda soomaaliya marka laga reebo habeennimada jimcaha oo ay sabdiga soo gelayso waa sabdi oo xad soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha juulaay sannadka labada kun lix iyo tobanka qodobada barnaamijkaan idinku haynana waxaa ka mid ah qaar ka mid ah culammada soomaaliyeed oo maanta sir ku yeeshay muqdisho ayaa waxay soo saareen bayaan ay ku cambaaraynayaan qaraxii ka dhacay meel u dhow masjidka nebigeenu moxamed naxariis nafgeliye korkiisa haatee ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya gaaraan magaalada madiina iyo ficilada guracan ee argixisadu maleegayaan waxaa barnaamijka ku maqli doontaan bayaankaasi uu sheekh cabdulaahi axmed guruun oo akhrin doono saxaafadda iyo sidoo kale guddoomiyaha hay-adda culammada soomaaliyeed sheekh bashiir afhayeenka golaha culmaa udiinka soomaaliyeed sheekh abduqaadir soomow iyo guddoomiyaha majmaca culammada soomaaliyeed sheekh yuusuf cali caynte oo iyagana bayaanka kadib saxaafadda la hadlay kuna baaqay in maalinka isniinta la qaban doono soobax ballaaran oo lagu cambaaraynayo falkaasi waxaa kaloo barnaamijkan idinku haynaa wasiirka dekedaha ee gaadiidka badda ee xukuumadda soomaaliya waxbiiskiisa kulan kula qaatay khubaro loo saaray inay ka soo tala bixiyaan xeerka ay qortay hay-adda badaha adduunka iyo mow macluumaad arrinkaasi ku saabsan ay barnaamijka kaga bogi doontaan waxaa kaloo barnaamijkan idinku haynaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda soomaaliya mudane maxamed cabdi xaari maaree oo ka qayb galay kulan lagu soo afmeerayey xaflad ama munaasabad lagu soo gaweynaya tartaaqooneed ay idaacadda dowladda hoose ee xamar u qabatay qaar ka mid a degmooyinka gobolka banaadir wasiirka oo halkaasi ka hadlay islamarkaana bogaadiyey howlaha maamulka gobolka uu ka hayo caasimadda soomaaliya ee muqdisho kuna baaqay in la dardargeliyo bilic soo celinta caasimadda waxaa kaloo barnaamijkan idinku haynaa taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir oo isna faahfaahin ka bixiyey howlgallo ciidamada boolisku ay ka sameeyeen magaalada tan muqdisho qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka idinkuu soo gudbin doonaa farsamadu waa maxamed cabdiqalaf anigoo maxamed macalin xasan waadkana waa idinla socodsiinaya ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka maanta iyo weliba heestii caawa ee barnaamijka
kala saarnaho midkii kala sooco midkii kala saarnaho midkii kala soowado aday taladii ku tirto sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale aday taladii ku tirto sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale farida hadday ku arko hadi silciyo dhibgaadho dhammaanteediyo dhammaantee soomaaliya soomaali baale farida hadday ku arko hadi silciyo dhibgaadho dhammaanteediyo dhammaantee soomaaliya soomaali baale
aynu ku bilaawnay qaar ka mid a culimmadu diinka soomaaliyeed ayaa maanta si jiraayad oo ay ku qabteen muqdisho waxa ay soo saareen bayaan ay ku cambaaraynayaan qaraxii ka dhacay meel u dhow masjidkii nebi maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa aatee magaalada madiina ee lala beegsaday ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya iyo falalka guracan iyo argagixisadu ay u maleegayaan ummadda islaamka sheekh cabdulaahi axmed garuun ayaa bayaanka u akhriyey saxaafadda bismillahi raxmaan raxiim sida ka muuqata boorka ujeeddadu waxaa weeye waa bayaan ay culamada soomaaliyeed soo saartay bayaan ku saabsan qaraxii masjidka nabiga sala allahu alayh wasalama ay culamada soomaaliyeed soo saartay taariikhdu waa afarta bisha shawaal kun afar boqol soddon iyo todoba oo ku beegan sagaalka bisha toddobaad laba kun lix iyo tobanka milaadiyada goobtu waa muqdisho soomaaliya culammada soomaaliyeed waxay si aad ah u cambaareyneysaa qaraxyadii argagixisada ahaa ee ka lala beegsaday boqortooyada sacuudiga sacuudi carabiya sagaal iyo labaatanka bisha ramadaan kun afar boqol soddon iyo toddoba kana dhacay meel u dhow masjidka nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo magaalooyinka jidda iyo qadiif taas oo ay ka dhalatay dhimasho shan qof ah iyo dhaawacyo kala duwan culamada soomaaliyeed waxay caddaynayaan in ay garab taagan yihiin boqortooyada sacuudi carabiya waxayna u arkaan qaraxyadaas kuwa khilaafsan shareecada islaamka oo gaaray meeshii ugu dambaysay ama ugu khatarsaneed oo ah in la qarxiyo agagaarka masjidka nabiga sala allahu alayh wasalam oo xurmada ku leh bulshada muslimiinta dhexdooda dadkan qaraxyadaas ka dambeeyey waa khawaarijtii nabigeenu salawatu llahi wasalaamu caleyh uu sheegay waana koox qowleysato ah oo xuduudihii islaamku xadeeyey dhaafay kadib markii ay ku xadgudbeen meelihii ay muslimiintu isku raacsanaayeen ilaalintooda iyo ixtiraamkoodaba khawaarijtu ma aysan dhowrin xurmada bisha ramadaan xurmada masjidka nabiga sala allahu alay wasalama iyo xurmada daadinta dhiigga muslimka intaba culammada soomaaliyeed waxay u rajaynayaan dadkii ku dhintay qaraxyadaas in ay yihiin shuhado waxayna ilaahay uga baryayaan ciddii ku dhaawacantay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu bogsiiyo khawaarijtan ibtilaysan waxay beegsanayaan waddamada sunniga ah si ay u burburiyaan una xumeeyaan sumcadda islaamka waxyaabaha ka socda hadda dalka yeman suuriya ciraaq turkiya iyo soomaaliya iyo meelo kaloo dalalka muslimiinta ka mid ah ayaa markhaati ka ah arrintaas culammadu waxay ka dalbanayaan caalamka islaamka heer dowladeed iyo mid shacabba in ay isbarbar taagaan dowladda inay isbar taagaan dowladda sacuudiga ayna cambaareeyaan qaraxyada noocaasa ayagoo shucuurkooda ku muujinaya hab isu soo bax iyo mataqaanaa cambaarayn intaba ah qaraxyadaas argagixisada ayagoo yani cambaaraynaya waxayna ku boorinayaan culamada soomaaliyeed dadyowgaas muslimiinta dhammaantood in lala dagaalamo ku talaxtagga diinta iyo in xididada loo siibo dhammaan afkaarta guracan culammada soomaaliyeed waxay ilaahay uga baryayaan inuu ilaaliyo goobaha barakaysan ee islaamka ee ku yaalla boqortooyada sacuudiga carabiga sacuudi carabiya uuna ka fogeeyo wax kasta oo fidno ah uuna dib ugu celiyo khawaarijta dhagartooda waddamada islaamkana uu ka ilaaliyo argagixisada sidoo kalena uu ka ilaaliyo dhallinyarada muslimiinta ah fikirada ama fikirka gaalaysiinta ee qalloocan bayaankan waxaa saxiixay culammada soo socota oo ka wakiila qaybaha culammada soomaaliyeed kow guddoomiyaha hay-adda culammada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad laba afhayeenka golaha guud ee culammada soomaaliyeed sheekh cabdulqaadir sheekh maxamed soomow saddex guddoomiyaha majmaca culammada soomaaliyeed sheekh yuusuf cali caynti wabilaahi towfiiq
gudoomiyaha hay-adda culammada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad iyo afhayeenka golaha culmaa udiinka sheekh cabdiqaadir somow iyo guddoomiyaha majmaca culammada soomaaliyeed sheekh yuusuf cali caynti ayaa intaasi kadib si wada jira ula hadlay warbaahinta iyagoo ku baaqay isniinta soo socotaa la qaban doono isu soo bax ballaaran oo lagu muujinayo sida shacabka soomaaliyeed ay ugu soo horjeedaan falka foosha xun ee laysku qarxiyey meel u dhow masjidka nebi moxamed naxariis nabadgelyo korkiisa haatee
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تكذب الله سبحانه وتعالى يا محمد اسكاله نوقل هذا استمعون فربضا السلام مغليسين بيانك وحصو صار علماء الصومال لما أنت تود صو صاري وكو عدين موقفك وكو آدن dhacdooyinkii foosha xumaa oo ka dhacay dalka sacuudiga gaar ahaan dhacdadii uga foosha xumayd oo ka dhacday ee madiina munawara oo u dhoweyd ama almasjid nabowi loo maarata la beegsanayey ayadoo ramadaan lagu jiro oo dadka muslimiinta ay sooman yihiin oo afarkii la sugu hayo ayaan aada iyo aada u diideynay una cambaareyneynay mowqifkaas mowqif waxaa way diinta islaamkuna farayso weeye in dadka muslimiinta mar kasta ay xaqa caddeeyaan inay mar kasta ay ilaaliyaan dadka muslimiinta xurmadooda iyo dhiigooda la ilaaliyo cid kastoo ku xadgudbaysana dadka muslimiinta ee maaragtay la bayaaniyo waa waajib muslimiinta saaran weeye gaaro dadka culummada ah waajibka isaga ah markaan gudanayno waxna loo yeeriyey ama ay dadna amreen ama aan dad dheef uga doonayna ma aha waa waajib diini ah oo islaamkeenna iyo iyo diinteenna ayaana amraysa ummaddeena muslimka guud ahaan ee ma waajib ay nagu leedahay iyo xaq ay nagu leedahay weeye sidaa maqlayseenna waxaanu ku baaqnay dhammaan haddaan culimada soomaaliyeed isu soo bax aan loo kala harin oo shacbi ah oo jamaahiiri ah oo maalinta isniinta insha allahu tacaala barqadii la qaban doono laguna qaban doono insha allahu tacaala masjidka isbahaysiga ee barxaddiisa halkaasoo laiskugu imaan doono oo ummadda soomaaliyeed ay muujinayaan sida ay u diidan yihiin dhiigga xaqdarrada ah iyo xurmatiridda dadka muslimiinta la xurmatirahayo iyo gaad ahaan xadgudubka loo geysanayo dhulka muqadaska ah oo muslimiinta xarameynkooda shariifeynkeeda ah iyo guud ahaan fikirka noocaasa meel kasta uu joogo oo meel kasta uu ka howlgelahayo waa isku fikir ku salaysan in muslimiinta dhiigooda la xalaalaysto in muslimiinta xurmadooda la jabiyo in muslimiinta wax kastoo muqadas ah laga banaysto ayuu ku salaysan yahay marka fikirka noocaas anagoo diidayna ayaan bayaankan soo jeedinay ummadda soomaaliyadna maqlaysana waxaan ka codsanaynaa insha allah inay bayaankaa taageeraan oo xurmada dadka muslimiinta ay taageeraan si ilaahi subxana watacala ayagana uu badbaadiyo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وغرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجه القويم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الحاضرون وأيها المشاهدون لنا من كل مكان أن كنت anigoo la wadaagaya guddoomiyaha hay-adda culimada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad iyo guddoomiyaha majmaca culimada soomaaliyeed sheekh yuusuf cali cinte iyo dhammaan culimmada soomaaliyeed ee halkaa fadhiya kuna hadlaya magaca golaha guud ee culimada soomaaliya waxa aan cambaaraynaynaa intaas lisaankoodii kiiba ku cambaaraynaya cambaarayntan u adag ee qof bin aadam uu cambaareeyo kooxda laalada ah ee khawaarijta ah ee qorsheeyeen falkaas argagixisada leh iimaan la'aanta ah diin la'aanta ah ee lagu qarajiyey xurmadii muslimiinta xurmadii xaramka madiino xurmadii beydka nabiga calaih isalaatu wasalaam xurmadii nabiga calaih isalaatu wasalaam iyo xurmatullah iyo xurmatu muslimiin jamaca lagu qarajiyey waxaan lacinaynaa cid kasta oo arrintaas fulisay lacana allaahu man facalahaa waman khadadahaa waman farixa bihaa ilaahay waxaan ka codsanaynaa inuu lacino oo naxariistiisa uu ka fogeeyo ciddii arrintaas samaysay ciddii qorshaysay iyo ciddii ku faraxsan oo arrintaas ay la raysaba sida nabigeenu wuri alai slatu salaam man aada ahla almadiina lacanahu اllaah وفي رواية فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف قفك أوردبة أهل المدينة إلهينا وول عيني رسولك سنوى لعنه الله ورسوله إلهينا وول عيني رسولك سنوى لعنه ملائكة وول عيني تذكرنا وول عيني فرل إيه السنة لك أقبلها أنا وجره كأوحان كل عبرينا فكر كاس إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة آيات القرآن الكريم بلسان الله وبلسان رسوله أي كل عينيهن ذاتك فكر كاسمي فعل كاسمي waana lacinayn anukuna waxa aan dhammaan waxaan u tacsiyahaynaa ciddii ku dhimatay amba ku dhaawacantay ahladoodii waxaan u rajayhaynaa dadka ku dhintay inay yihiin shuhada ilaahayna waxaan een, uga baryaynaa inuu shahadadooda ka aqbalo kuwa ku ca- ku- kuwa dhaawacmana ilaahay inuu caafiyo waxaan u hambalyahaynaa dadka xurasada ah waardiyaasha ka ah ilaalada ka ah muqadasaadka aanu leenahay ee muslimiinta dhammaantood in la ila- inay wada wada ilaaliyaan ee waajib ay ahayd oo waajibkaas ayku u qumay oo ah dowladda sacuudiga iyo ciidamadeeda boqorka iyo wasi- booliiska wasiirada iyo dhammaan shacabka iyo xukuumadda iyo ilaalada xaramaynkaba waan u hambalyahaynaa waxaana u ballan qaadaynaa awoodayna ducadayna xo- xo- muruqayna xoolahayna naftayna inaan ku gar istaagsanahay naftayna arwaaxunaa fidaaun lirasuuli illaahi sala allahu alay wasallama wa liasxaabihi wa fidaaun lil- lilxaramayni shariifayni waman kaana fiiha Een, waxaan ugu baaqaynaa dhammaan mujtamaca soomaaliyeed meel kasta uu joogo in sida sheekh bashiir oo u yidhi gudoomiyaha hay-adda cumum soomaaliyeedba banaanbax aad u weyn badan oo shucuurkayna aan ku cabirayno tala oo aan diinta islaamka aan ku garab istaagayno oon ugu gargayaladiina amaruu intaan surullahi yasurkum oo ilaahay dartiisa aan u qirownayno inaan iskugu soo baxno kuwani waa kuwii masaajidda culimmada soomaaliyeed ku lay jiray waa kuwii dhakhaatiirta iyo aqoon-yahanka bisha ramadaan iyo shacabka lay jiray waa kuwa hadda ummadayna laaya hadda doonaayane haddana fidnadii inta halkaan ka hayeen inay geeyaan xarameen cid kale maahin waa kuwii dileen sayidinaa cuhmaan sayidinaa cali waa kuwii asaabu rasuulilaahi dhammaantood in- in badanoo ka mida dileen haddana marbay u soo baxaane hadda markaan waaye waxaanu leenahay waxaa ka jira dhammaan caalamka islaamka ee dhibaato ah ee dad diin sheegana ay wadaan oo khawaarijdu ay wato laysuu min addiini fii shay wax maslaxad ah oo shacabka ay u haayaan ma jiraan diintane waa dhibaato bay ku yihiin ayaku diinta mana ka turjumayaan shaqana ku male sidaa daraaddeed waxaan mujtamacayna soomaaliyeed ku baraarujinaynaa in ay iswalaashadaan safka hor xoojiyaan hal go'aan iyo hal qaraar ka qaataan khawaarijta meel kasta ay joogto soomaaliya ha joogto sacuudi carabiya ha joogto caalamka intiisa kale ha joogto oo hal qaraar ay lahaadaan na waa ku waxaan kaloo caalamka islaamka kulligiis ugu yeeraynaa in ou waxdadiisii ou muujiyo inama almu'minuuna akhwa inuu muuji- mu- inuu tara mu'miniina fii tawaadudihim wa taraxumihim ka maali iljasadi alwaaxid meelnoo horta male haddii xalamkii mudaharka ahaa la dhibaateeyey waa inaan u midownaa difaaca xaramaynka waa inaan u midownaa islaamka waxaa leenahay u- u midownaa difaaca xaramaynka iyo zuulinta khawaarijta fii kulli biqaaci darka waa masantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakatu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد آه، هذا الكل شيء ربي آه، والله الشيء انت يقول رئيسي ايا ايا دميس دميس كلية وعن قدرية رنتان ورد عضي انا سنحين دينتين الاسلام وحنيفك ارنكو شغل مسجدان لقرحية دادان لقرحية وان نحن آدي آدن وحنو سنين وحمنا مسلم كستاء وطاعت إليه وحن أمرين إياه إنه كحنو سنين والماليه اللي يري شنبرش لقما إري كرو وقيد لقما قوي كرو ووحا لما سمي كرو وقرنوق لما أردي كرو كيف سيادة قدرين أبو قرحنين وبابين إنساك ولا غريبة haddii meeshii gogashii nabiga calayh isalaatu wasalaam meeshii mahbadul waxyi oo qur-aan ku soo degi jiray oo nabigayna calayh isalaatu wasalaam diinta ku fidi jiray oo shuhado badan ku duugan yihiin haddaan la tagnay qarax la tagnay caqliyadda caynkaas caqliyad diinta islaamka ka tarjuma maaha qof kastoo muslimana waa inuu ogaadaa anaga culummada waxaa laga rabaa lagama aamusi karayo marxaladaan oo kale hadday gaarto waa u baahan tahay ilaahay subxaana wa tacaala reer bani israa'iil aa la lacnada sababta loo lacnadana waxay ahaayeen xumida ayaysan iska suuli jirin wax isaga sheegi jirin iska reebi jirin lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda waciisa bni maryam dalika bimaa casow wa kaanuu yaxtaduun kaanuu laa yatanahuuna can munkarin facaluuh labi'sa maa kaanuu yafcaluun waxaas marka haddii shib laga yidhaahdo munkar raalli laysaga heli maayo munkarkii ugu xumayo masaajida ilaah in in in maalka la qarxay meeshii loo doonanayay oo ma ma arkaysaa intaasoo kun oo salaad intaasoo boqol salaad qofka hal salaad ku dukada intaasoo ajirhow leeyahay haddii halkaa loo dhigtay wax yaalla ma jiraan wax ka amus kalena ma jiraan waxaa weeye qofka sameeyey quluubta annaga ma daalaha laakiin waxaan idiin sheegaynaa waxaan inay diin shaqo ku leh midda kale wax la yaabla waxaa ah qofka isdilaya isaga oo naftiisa goynaya xaggee wax u yaallay xaggee diintaa laga soo qaata yaa yaa sheega waxaa in laisqarxiyo kabacdi janno la tago xaggee wa xaggee caqligaan ka yimid waana waxaan leenahay dadka walaalaha muslimiinta gaar ahaan annaga hadda waddankeena aan joogo waana waxaas xagga iska dhiga ilaahay baa subxaana wa tacaala walaa taktuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima war naftiina ha dilina maxaa yeel ilahay waa idin naxariis ya waa nabiga ibn alayh salaatu wasalaam qof kasta oo isdila waxa uu isku dilay ayaa lagu cadaabi doona yowma alqiyaama fii naari jahannama khaalidan mukhalladan fiiha abadan weligii kama bixi doono warkaan ah kayraa la soo helaa haddii saan la sameeyo xagguu ka yimid warkaan waana inuu meel cuskiyo yihaa meeshaasuu ka yimid wax qabaa ma jira war walaalayaalo diinteenna aan baran dadka aan u sheegno arrintaas meeshaa ka dhacdana annaga dhamayna xanuunjisay arrin laga aamusi karo marna ma ahayn shacabka soomaaliya shacabka shucuubta kale muslim meel walbay joogto in maaragtay la qaxayo xataa qur-aankayna kariimka wuxuu sheegay iska dhaf masjid keliya maaha haddii xataa meel yuhuud wax ku caabudo haddii meel oo nasaara wax ku caabudo hadday wax ku caabudo dadka haddeen qaarkood qaarka kale aysan maaragtay waxaa aysan kici lahayn oo nasaas aysan dhici lahayn wax badanaa la burburi lahay walow laa dafcu llahi innaasa bacdahum bibacdin lahudima sawaamic wabiyac wamasaajidu yudkaru fiiha ismu llahi kaiira wax badanaa la burburi lahay yah biyaca iyo meesha oo hadda alla ku rooyahay iyo sawaamicda waa meelahay yuhuud wax ku caabudi jirtay iyo meelaha nasaarada wax ku caabudi jiray muslimiinta waaba masaajidii xataa meeshaas qur-aankeena kariimka waxaa sheegay in in la burburiyo ana la ogolay duur alcibaada war ilaahay aan ka baqno aan diinteenna xaniifka u noqono aan akrino waxa ilaahay uuna farayo rasuulkiisa wax uuna farayo ummadda islaamka culammada islaamka waxay noo sheegayan aan ka furtoonno danuubta intaa la eg lama xambaari karayo marka waxaa weeye baaraka allahu fiikum waxaan ilaahay u baryayna dadka oo dariiqa ka leexdeen ilaahay inuu soo hanuuniyo ilahay inuu soo hanuuniyo waddada ku soo haddaan ilaahay hanuunkiisa aysan helin ilaahay subxaana wa tacaala isagaa yaqaana sida uu hadda alla ku roon yahay isagay ku jiraan taxta riqaabati allah subxaana wa tacaala
dhegeystayaal weli barnaamijka dhacdooyinka ayaan ku guda jirnaa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana waad nagala socotaana wasiirka dekedaha ee gaadiidka badda ee xukuumadda soomaaliya nuur faarax xirsi oo xafiiskiisa kulan kula qaatay khubro loo saaray inay kasoo tala bixiyaan xeerka ay qortay hay-adda badaha adduunka ee ay umow ayaa faahfaahin ka bixiyey kulankaasi iyo waxyaabaha u qabsoomay iyadoo sidoo kalena maalinta berita ay qaban doonaan kulan arrinkaasi lagu gorfeynayo waa kan wasiirka oo arrimahaasi ka hadlaya
saaka halkan runtii waxa aynu qabanay oo aynu isugu yimid arrinku wuxuu idhaa documenti la yidhaahdo somali maritime code oo hore ama sanadkii laba kun iyo afariyo tobankii ay ka codsatay dowladdu in hay-adda imo ee badaha adduunka ay dib u habeyn ku samayso ama waxyaabaha runtii ayay ahayd in aan konfeshanadii ama heshiisyadii adduunyadu ay ka gaadhay arrimaha badaha iyo ganacsigooda iyo runtii oo aynu in badan ka maqnayn in halka maanta adduunyadu marayso ay soo gaarsiiyaan runtii dowladda soomaaliya sharci ahaan waxa badaha ka socda ee ganacsi iyo arrimaha runtii maraakiib iyo waxaa leh shaqo culus baa runtii oo wasaaraddu in badan iminka runtii intii aan joogayba ay ka shaqaynaysay halkan markaa shirkan waxaan u qabanay in lasoo birrita waxaa la qaban doonaa shir i m odu ay kaga hadlayso documentigana ay diyaarisay dowladda somalia diyaarisay iyo waxa uu yahay december sanadkii hore ayay soo gudbiyeen wasaaradda soo gudbiyeen documentigana markay diyaariyaan hay-addaasi intaa waxaan ku haynay runtii in la baadho oo markaa fursad loo siiyey dowladda soomaalidu inay eegto wixii anfacayana proposalkaas ama draftkaa ay diyaarisay imoodu wixii anfacayana inay ka qaadato sheegto wixii aan ka anfacayna ay ka saarto iyadoo taa laga duulay waxaanu samaynay dad guddiga oo aqoon khibradeedoo badda ah ama aqoon badda ah leh ama mawduuca runtii uu ka hadlayo dokumentigani aqoonu leh oo kala hay-adaha kala duwan ee dowladda oo dhan ah annagoo ka codsanay inay markaa bal akhriyaan dokumentigaas oo wixii dhibku ah dowladnimada iyo qarannimada soomaaliya iyo danaheeda inay dhinac u dhigaan wixii dan u ah ee anfacayana inay dhinac u dhigaan markaas halka shirkan waxaan kusoo gabagabeynay guddigaas hawshoodii baan kusoo gabagabeynay maadaama beritu shirkaas runtii la leeyahay imoda la leeyahay iyo mid ka dambeeyo koob iyo tobanka bisha kigaali ka bilaabmaya marka iminka runtii waxaanu halkan ku qaadanay taladoodii baan ku dhegeysanay taladoodaasina runtii way taageertay dokumentigan inuu yahay mid macquul ah oo runtii aan wax dhibaati ugu jirin qarannimada iyo madax banaanida dowladda soomaaliyeed iyo danaheeda inuu difaaco sidaa daraaddeed baan runtii u qabanay shirkan saaka intaas baan doonaya runtii inaan sheego hadda sharcigan dokumentigu waxa uu sheegayo ama ku qoran waxuuna ka tilmaami kartaa ha soomaaliya marka la eego runtii soomaaliya marka lagu leeyahay dhulkeeda iyo runtii dhulka caadigaa ee qalalan ee soomaaliya waxa ka weyn badda soomaaliya ayaa ka weyn dhul iyo bad iyo beriba dowladda waxay u baahan tahay sharci ay ku dhaqday u baahan tahay mar walba oo lagama maarmaan sidaa daraaddeed waktigii dowladdii soomaaliya dhexay burburtay soomaaliya adduunyada way la socotay bad iyo beriba wixii sharci loo baahnaa ee la doonya lagu dhaqo laakiin waktigii ay dowladda dhex burburtay ilaa imika adduunyadu waxay gaadhay wax la yidhaahdo heshiisyo caalami ah ama konfeshano la yidhaahdo oo lagu nidaaminayo danaha dowladuhu ay ka leeyihiin badaha marka taa dowladda soomaliyeed way ka maqnayd wasiirkii iga horreeyey iyo wasaaraddu waxay ka codsadeen hay-addan imo in shuruucda soomaalida ee badda la soo gaadhsiiyo xilligan adduunyadu meesha marayso oo laga saaro gaabka ama runtii marxaladda go-an laga saaro oo laga soo gudbiyo oo hadda adduunyadu waxay ku macaamilayso la keeno tiina draftkan oo proposal ay imo soo qortay oo ay keentay waxaana si dowladda soomaalidu xaq bay u leedahay in markaa draftka imo soo qortay ay eegto wixii ka anfacayana ay ka qaadato wixii aan ka anfacayna ka saarto marka guddigan iyo muhiimadda aan u saaray saasay ahayd oo annagoo ku tumayna dad runtii aqoon sharci leh iyo dad khibrad u leh badda iyo hawlaheeda oo markaa tala ka bixin kara dokumentiga ay haydaa soo diyaarsay marka hadda taladii runtii way diyaariyeen iyadoo qoraalan runtii way soo saareen beritana hawshun baan hore ka bilaab doona haddaa laga dhigo
wasiirka warfaafinta dhaqankii dalxiiska ee xukuumadda soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye ayaa bogaadiyey maamulka gobolka banaadir howlaha ka haya caasimada soomaaliya ayaa ku baaqay in bulshada soomaaliyeed ay ka shaqeeyaan dib u soo celinta bilicdaas markaana ay ka hortagaan wax kasta oo bilicda caasimadda wax u dhimaya wasiirka oo arrimahaasi ka hadlay waxaa hadalhiisii ka mid ah runtiisa muhiimadiisa aan noognahay ah markay xaruntii dowladda dhexe ee soomaaliya martigelisay isla markaana ah meeshii maskaxda soomaaliya iyo awoodda dhaqaale maskaxeed iyo buruqeed uu yaalo markaa idaacadda iyo hawsha ay qabatay iyo shaqaalaheeda iyo maaragtay tartanka ay bisha ramadaan soo qabatay waxaan inahan balyo gobolku halkaa keliya shaqa kama hayn sidaanu sheegnay wuxuu shaqa ka hayn suurtagelii tartankii kale ee ka socday warbaahinta dowladda qaranka ka socday ayuu ayuu suurtageliyay markaa guddoomiyaha iyo maamulka gobolka banaadir aad iyo aad baan ugu ammaanayna dowlad ahaan roolkooda ay kaga jiraan mid heer gobol iyo mid heer qaran labada waxaan kusoo gaadhay kelimood kelmadihii u dambeeyey guddoomiyaha inuu guddoomiyeyaasha lahaa magaalada ala qurxiyo runtii waa aad baan ku faraxsanahay inaan maqlo inuu sidaas leeyahay sababtoo ah magaaladan waa waa wejigii soomaaliya wey nin lacag haysta inuu gurigiisa hortiisa qashin yaalo guddoomiyaha degmadaasi hadduu odhan waayo qashinkaan ka qaad meesha uu ku ugu sharaftacsanya waan maraa anigu magaalada runtii qashinka iyo dhagaxa dhex yaalla wadooyinka wax la aqbali karayo maaha nin baa ku fikeri kara yaa qaaday maamaa baa jirtay yiri maaragtay nin walowba beri dadku madaxooda maylaha ku xirtay nin baa markaa wuxuu see loogu xidhanaya dadkao dhan yaa ugu xidhi karaya wuxuu yidhi adigu kaala ku xidho qof waliba fiisa ha ku xidho haddaad tidhaahdaan guri kasta oo qashin inta muuse isku ku fadhiyo yaamino waa la ganaaxaya haddaad soo saartaan guri kasta qashinku qaada magaalada dhagax badan baa dhex yaala aniga dhul baa iga qabiyaa dawladdu leedahay dhagaxaa qofku ama guri ha ku dhisto ama ii soo reera meelana idii sheegay noo noo keena meeshaa noo keena annagaa rabna dhagax magaalada inuu dhul ku dhisto inuu dul soo rabo jir caddaa ku gooyo unacceptable lama aqbali karaa dhagaxaas ama guri ku dhiso ama anaa qaadanaya aniga guddoomiyaha degmada bis halkaysa saasaa la yiri magaalooyinka dhasaas deedna jidkii nadiif inuu noqdo magaaladan haddaad jidadkeeda dhex marto qashinka iyo bacda yaalla lama aqbali karayo halkaa jidkaa lasoo maro marka eerboodka madaxweyne kusoo dexdo ceelkaabta ilaa ilaa ilaa ilaa madaxtooyada swa e qashinka yaalla waad yaabaysa waa meeshii dadkoo dhan iyo wufuudda noo soo marayay iyo markaa guddoomiyaha degmadaasi hadduusa dhihi kara jidka hala nadiifiyo waa inuu dareenkaas lahaado waay indihiisa inay qabtaan magaaladiisa wixii ku xun degmadiisa wixii ku xun waxaan soo jeedinaya talaabta boolasi ahaan hadalkii guddoomiyuhu hadda aan ku soo gaaray loo qaato oo la dhaho gurigii xataa laga maqan yahay adduunka fiiri innaga safaaradihii waa idinkala weyey meelaha kale maxaa idinkala weeyey dowladda hoose degmadaas waxay leedahay gurigaa waxaa ku qoran lacag lagu nadiifiyo laami niw kambaniyaa nadiifiyo waad dhihi kartaa degmada iyo kambanigaas iyo khataraasa inuu nadiifiyo gurigaagu wuxuu bixinayaa hal doolar bisho gurigii laga maqan yahay halkaa doolar baa isu gaaraya isku gaaraya waa la xaraashaya markaas marka cid male cid oo magaaladan mas-uul ka ah oo degmadan oo degmadan sharafkeeda iyo quruxdeeda mas-uul ka ah male gurigu dhulkaa dadka iskale ninkii hadduu lacagtii soo diri waayo adigu kamani khataraas guriga taata orabaa kulee magaalada dalaaka dhidhanaa ko halkaan laami baa dawladii marsiisay ninba halkaan dalabka dhisanayo hoostiisana ciid wa wayna tiraa dhagax isgelgelayin laamiga keenay wau laamigaan samayna adiguna dhagaxa isgelgelayaad keenay laamiga haddaad keenwada gurigooda weyga ha adduunkusaas ku dhisnay ma jiro dawlad xaafadaha dhagax dhigtaa ma jiro ninka guriga iskale baa soo dhiga gurigaas waa soo dhigay kana waa soo dhigay kana magaalada oo dhan xabasita oo dhan mutula bay noqonaysaa khalaas meel dambe oo wasanta maya berke waa ku khasartay waa intaaba maamulka lagu disha lagu dira waa intaa waa inaad tiraahdo anigu laamigaa dhisa qaybsada afar iyo afar mid walba waa mutuleelka isgelgelaya dhagaxa halkan dhiga adna halkan dhiga haddaana awoodin guri oo dhaqasho kii laga maqan yahay lacagtaasaa ku ururaysa kambaniga kambanigu hal doolar ku qora hal doolar ku qora kalsaaraa ku uraya markas waa la weeyay magaaladan waa inaad ka dhigtaan sidii gudoomiyuu sheegay hadalkiisina tixraaca magaalo quruxsan oo u qaata caasimad soomaali adigu gudoomi tugtugta in la joojiyaan oo badan oo mudan tugtug waa in la yidhaahdaa ma soo dhaafi kartaan wasa- wasaaradda ayn aan soori inaan idhaahdo oo dadka dayartaa ay yidhahdaan wasiirku waa ku tacdiyaya laakiin meeshan waa caasimad halkan caasimad weeye shuruuc gaara leedahay baabuura baashida inay tugtug ku dhacdo markaa baasida iska tegaya marka magaalada caasimada ma noqonayso waa in aad loo caymaa la dhahaa adigu xaafadaha dadka danyartaa ka furta laakiin ma imaan kartid soona
markaana waxaa soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka dhacdooyinka maanta taliyaha qaybta booliska gobolka banaadir gaashaanlo sare bishaar abshir geedi ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey howlgallada ciidamada booliska ay ka wadaan magaalada muqdisho iyo weliba siday u guulaysteen howlgallo dhowra oo ay sameeyeen maalmihii dhowaa waaya bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii idaacadda telefishinka qaranka soomaaliya ee madaxdeeda shaqaalaheeda iyo dhammaan inta hawshaas u taagan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin runtii inaad igu soo booqataan xaafiiskayga oo ku yaalla qaybta guud booliiska gobolka banaadir waa ku faraxsanahay haddii aan hawshii naloo idmaday aan horey ugu sii sikado waxaan rabaa inaan ka warbixiyo aniga waxaan shaqaynayaa wax bil iyo qadar yar ah oo waxaan ku soo aaday bishii ramadaan oo ay ku dhex jiraan fantastiyihii ama astaamihii qaranka soomaaliyeed ay lahaayeen iyo ummadda soomaaliyeed sida lix iyo labaatankii juun iyo kowdi luulio ramadaankii iyo dadka ku dhaqan gobolka banaadir oo runtii u baahnaa in loo adeego sidii loo badbaadi lahaa naftooda maalkooda iyo sharafkooda iyo weliba ciidihii oo ku soo aaday maalin arbaca iyo maalin khamiisa iyo jimcihii shalay oo soo gebangabowday runtii ciidamada ammaanka ee ciidanka booliiska ee gobolka iyo ciidanka nabad sugidda ee gobolka shaqo fiican ayay ka qabteen arrimaha amniga annagoo aan ka helayno garab buuxa talisyada labada ciidan sida taliska ciidanka buluuska taliyaha iyo taliya xigeenadeenna iyo sidoo kale ciidanka kaleeto oo nagu mataansan oo taliska ciidanka nabad sugidda taliyaheeda iyo taliya xigeenadooda iyo dhammaan saraakiisha howlgallada u xil saaran waxaan dhihi karaa xooggaas oo iskaashaday oo heer gobol iyo heer talisyaba ee runtii garabka isku qabtay waxay ay ku guulaysteen oy abuureen in ay ummaddan dhibaatadii iyo burburkii iyo barakicintii iyo in uu cadowgu dadkan naftooda uu runtii baabi'iyo waxaan dhihi karaa waa laga hor istaagay wixii ay damacsanaayeen boqolkii siddeetan iyo shan wax ka badan waa la fashiliyey haddii ay tahay waxyaalaha qarxa oo baabuurta laga soo bixiyo lala beegsado ummadda soomaaliyeed marka laga reebo oo hawshii ka dhacday hotel naase hablood one wax kale oo qaraxahoo ka dhacay magaaladan ma jirin markii loo fiiriyo xilliyada kaleeto waxay ahayd bishii ugu khasaaraha iyo dhibaatada yareed taasuna waxay ku timid dadaalka foorjignaanta soo jeedka habeen iyo maalin ciidanka ammaanka oo qoraxda iyo xagaaga iyo qobaha iyo daalka iyo duruufaha ugu dulqaatay si ay u badbaadaan ummadda muslimiinta ummadda soomaaliyeed ummadda saa'imiinta si oo runtii aad iyo aad laga dheehan karo inay cibaadadooda ay ay u guteen si maxaan kuu sheegaa dhammaystiran ayagoo aan cabsanayn taasna waxaan uga mahad celinaynaa guushaas ciidamada ammaanku ilaahay uu sababta uga dhigay allah tabaaraka wa tacaala aan marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad baa umahad celinaynaa waxyaalaha qaraxyada la fashiliyey gawaariyaa ku jirta qaraxyo oo meelo jidada la dhigaa ku jira qaraxyo oo isgoysa la dhigaa ku jira waxaasoo dhan ciidanka ammaanku wayna arkeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee booliiska ee la dagaalama walxaa qarxa oo ilaahay uu runtii uu ku deeqay aqoontaas iyo hibadaas inay waxaas ay soo malegaan dhan ay kala furaan ilaahay wuxuu u fududay inay dhammaan waxyaalahaas qaraxa oo dhan ay kala furaan ayaguna ay ka badbaadaan ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed ee gobolkan ku noolna ay ka badbaadiyaan dhinacaasna waxaa weeyaan guulahaas la taaban kara ayaa iyadana ka yimid ciidankaas sida gaarka u tababarana inaan u mahad celiyaan rabaa ugu dambaystii waxaan rabaa in aan ummadda soomaaliyeed baaq u diro guud ahaan guud ahaan markaan leeyahay ummadda soomaaliyeed caasimadoodii magaalo madaxdoodii qalbiga ummaddan laheyd astaantooda qaranka waa caasimadda ummadda soomaaliyeed magaalada muqdisho gaar ahaan gobolka banaadir qof kasta oo soomaaliya meesha uu leeyahay oo aan qof kale la arag oo qofka xigta aan la arag waa caasimadda dalka magaalada muqdisho sidoo kale gobolka banaadir gaar ahaan ummadda ku nool oo saddex milyan laba milyan iyo bar inta udhexaysa lagu qiyaaso waxaan usoo jeedinayaa baaq wixii na soo maray waa naqaana wax aan guuldarro ahayn oo laga dhaxlayna lama arag guusheennu xaggee marka ku jirtaa yaa waxay ku jirtaa inaan allah tabaaraka wa tacaala u hoggaansanno amarkiisana aan qaadanno waxa uu naga rabo oo na farayana aan qaadanno wixii uu naga raba inaan ka harno annaga midaasaa marka horeeta noo ah dhammaan ummadda muslimiinta guud ahaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed taasa annaga nala ka rabo tan kale nala ka rabo waxaa weeyaan dalkan waxaa ka abuurmay xoogag ee diinta islaamka ka been sheegay dadkii soomaalida ku burburiyey ku laayey ku barakiciyey sharaftoodii karaamadoodii iyo cisigoodii iyo dowladnimadoodii maalkoodii runtii ku baabi'iyey sidii sheekadu ay u socota marka hadda waxay maraysaa qabrigii nebiga salawaatuullahi calayh wasalam madiinatu munawara ku yaalay in nimankan ugu dambaystii hadafkooda uu ku soo dhammaaday waa in la gubaa ummadda ku cibaadaysanaysa iyo qabriga nebiga xaramka in la burburiyo halkaasaa sheekadooda ay ku soo dhammaatay marka waxaan is leeyahay ummadda muslimiinta oo inay ilaashadaan islaamnimadooda inay ilaashadaan goobahooda barakaysan inay ilaashadaan dalkooda inay ilaashadaan dowladnimadeeda dadka laga rabo ummadda soomaalidu dadka ugu horreeya ku jirtaa marka ninka halkaa ku marsiinaya ninkii warkooda dhagaysta iyo ninkii ku shaqeeya iyo ninkii ka cabsada iyo ninkii la dagaali waayay aniga waxaan leeyahay weli waxbaa kuu dhiman waraysigaasi gaashaanla sare bisaar abshir geydii taliyaha qaybta booliska gobolka banaadir ayaa ugu dambeeyey barnaamijkeena dhacdooyinka maanta intaan mid kale mida kulmayno waxaan dhammaanteen idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Somalia, Somali Valley.